kusoo dhawaada codka ubax codka ubax a platform dedicated to discussing ideas that affect our society the most the most wacyigelinta arrimaha sugaanta culture then the voice of storytellers
asalaamu calaykum kusoo dhawaada codka ubax waad ka daawanaysaan boggayga youtube-ka sidoo kalena aad ka dhegaysanaysaan adeega podcastka caawa waxaan wada joognaa oon wada sheekeysanaynaa walaalkay saaxiibkay abwaan cabdilaahi xasan geni dad badan baa nagala socda baraha bulshada in badanna adduunku imika xus ku soo gaaray baraha bulshada dhowr iyo tobankii sana u dambeeyo soomaalidu aad u isticmaalaysay waxaa laga yaabaa in faa'iidooyin badan dabcan uu leeyahay sidoo kalena khasaaro badan uu leeyahay iyo mushkilado badan bal caawa waxaan isla eegi doonaa cabdilaahi dhanka faa'iidada garanaya dhanganka kale taban isaguna uu leeyahay cabdillahi horta kusoo dhawo codka ubax ismaaciil aad iyo aad baan ugu dhowahay waan ku faraxsanahay inaan caawa fadhiyo stuudiyo codka ubax muxuu haye oon u arko ama dadkoo dhanqirayaan inuu yahay wax positive change ku soo kordhiyey bulshada soomaaliyeed iyo miidiyaha soomaalidaba ya si muxuu haye aqooneed iyo si fisikaalaba ugu soo kordhiyey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tobikan laftiisana aad baan u xiiseynayayo waxa weeyaan dee nolosheena imika dhan kasta waxay kaga xidhantay social media marka muxuu haye wax laga hadlee la falanqeeyo ayaa wax lagu baraarugaa ya markaa inaynu falanqayno oo aynu ka sheekaysano inay wax mxuahaye toganoo fiican bulshada kusoo kordhinaysaan arkaa marka waan ku faraxsanaya waa mahadsantahy horta mawduucani waa mawduuc adduunka o dhan haysta sax ee, oo la falanqeeyo Waa run.
oo la iska eego waa run weeyaan awoodo badanna umadii siiyey Sax.
shakhsiyaadkii bannaanka joogay sax ayaa awooddii imika usoo wareegtay sax Em, laakiin waxaa taa la socotaa khaladaad badan oo iyadana eh, dhanka qo- qofku uu geli karo waa run weeyaan warbixino aan sugnayn oo Waa lasoo run, yeah.
bandhigo misinformation waxyaabaha Waa run, loogu yeah.
yeedhay waxyaabaha horta baraha bulshada sidida baan qeexno Ah.
maxaynu uga jeednaa Een, marka lagu leeyahay baraha bulshada een, muxuu haye oo de social media ah ya waxa weeyaan waa waa basically haddaan soo ururiyo waa macaamilkii dadka iyo xidhiidhkii dadka oo ka dhacaysa internetka dhexdiisa maaha nolol virtual reality maaha nolol kaloo beena maaha wax khiyaaliya maaha waxa nolosheeda ku salaysnayn maaha waa noloshaadii oo ka dhex dhacaysa internetka waxbaad ka iibsan kartaa ya combyuter baad ka dhex dalban kartaa sidaad bakhaarka ama dukaanka uga iibsanaysa iskuul baad ka dhex geli kartaa sida iskuulka uga gelaysay muxuu ahaye jaamacadda caadiga uga- uga tegaysay in muxuu ahaye qofkaad waddan kale joogeed boosta intaad u dhigto aad u qori jirtay ya ama fagas u diri jirtay ayaad imika dukumentiyo fara badan iyo waraaqo ayaad muxuu ahaye internetka u dhex marinaysa ugu diraysaa Si cod ahaan baad ula xidhiidhi kartaa muuqaal ahaan baad ula xidhiidhi kartaa khudbad aad ka jeedin lahayd khayriyadoo kale ayaad isaga dhexdiisa ka jeedinaysaa Een, muxuu ahaye dad aad ku wada sheekaysan lahayd ama ku wada doodi lahaydeen meel fagaaraha ama tvdooda qaban lahay kale ayaad social media dhexdiisa meel ka mid a ku qabsanaysaa marka waa nolosheenii waa aalad cusub oo ay nolosheedii u adeegsanayno ee ma aha nolol khiyaali oo meel kale ka dhex socota intaasaan kusoo ururin lahaa mana ihi dee expert een, ku takhasusay social media he laakiin waxa weeye fahanka qofka dee average ka haysta ama fahanka basic ee dadku ka wada haystaan waa saas weeyaan waxaan u malaynaya imika qof wal oo sax
waxaan u malaynaya imika qof wal oo isticmaala social media sax.
inuu expert ku yahay khabiir ku yahay ha Een, markaa khabiir waa tahay dhan marka Sax.
laga eego laakiin waxaa isweydiin le waxaad sheegtay inaanu een, nolol khiyaaliya aanu ahayn sax sida soomaalidu haysato in badanoo ka mid ah. iyana odhan Soomaalida- soomaalida oo dhan Ha.
laakiin in badanoo ka mid ah.
soomaalida in badanoo kamid nolol khiyaaliya moodaya war weeye calashaan xataa magacooday been ka sheegaan ha qof imika suuqa kaaga soo horbaxay Sax.
haddaysa salaantaan sax magacaygu ismaaciil baa ladhaa waan ka odhanaya Ah.
laakiin mar allaale markaan baraha bulshada imaado Ah.
laga yaaba inaan maxamed iigu qoran yahay ama laanta fiilan
maxaa sababaya Eh, wallaahi ni waa yaaba soomaalida aad baan ugu yaraa eh, muxuu ahaye ilaa intaan isla soo hadal qaadnay bal social media wax ka nidhaahno aad baan ugu yaro fi- fiirsaday dhowr qaybood baa loo qaybsan yahay dad baa u haysta inuu yahay social media meel khiyaaliyaho aan beenta la qaban qofku wuxuu doono iska odhan karo tusaale aan kusoo qaato waxaad arkaysaa qof markaad taqaanideed wada joogtaan ah qof aad u muddo kara oo qof mas-uule ah oon been kuu sheegi karin ood ku tidhahdo halkeed ka shaqaysaa ku odhanaya halkaa halkaasaan ka shaqeeya haddaanu shaqayna ku odhanaya ma shaqeeyo haddaad ku tidhahdo jaamacadeed ka soo baxday ku odhanaya jaamacaddaasaan ka soo baxay laakiin laga yaabo social media inuu kusoo qorto inuu inuu oxford ka soo baxay oo dabcan aan jirin ama ka shaqeeya meel kale oo weyn si inta u shaqeeyo oo aan jirin iyadna qofkaasi inuu been sheegay iskuma haysto inuu muxuu ahaye sawir qaldan noloshiisii ka bixinayo iskuma haysto Een, waana qe- waana dee qaab nolosha kamida loo xidhiidho waa adoo imika markaad hor joogtana runta ii sheegi karaan marka telefoon kuu soo dirana isdhaahda waa telefoon wax laali wax duntidu waxa la xidhiidhkuunbaa muhiim in run noqdee meesha la marinaya ama warqad ha noqoto ama cod ha noqoto ama video ha noqoto ama qof aad qof fariin u farayso ha noqotee waa de inaad adiga uun weeye runtii weeyaan marka hortaasi way jirtaa Een, tu kale ayna jirto waxaa jira dad hablaha weliba ha u badnaadaane u haysta inay social media tahay meelo suumeye shukaansi ya waxaad marar badan arkaysaa yaab leh qof soo qoraya een, nimankan xaasas kale maxay kaga soo darsanayaan amaba een, gabdhahan eh, la qabaa ama sawirada raggu u saaran yihiin maxay comedy ku qorayan kusoo darsanayaan qofkaasoo kale dee wuxuu u fahamsan yahay inay meeshan tahay meel laysku shukaansanayo oo dee qofka xaas kale inuu qof kale shukaansada maaha ileene inuu kusoo darsado inuu shukaansan ku haystaa marka mararka qaar halis baad galaysaa iyadoo qofkaas comad kaaga dhacde saa u fahamsan wuxuu qoranaya inaad dee ku wareegto dee ninku haystay baan arkayay Sax.
walaa nin kaloo waa saaxiib yihin buu ku haystay inkastoo ma- inaan rajaynay inay kaftan ahayd sax wuxuu ku wari Ooyini.
gabadhayda maxaad marba laaf ugu saartaa buu ku Sax.
yiri. Ya, wuu Ah, waa sawiradeeda.
arrimaha wareerka meesha taagan marka ma aha uun in muxuu ahaye meel eh, shukaansi ka in dadka caynkaasi u jirtaan qaar baa jira oo haysta meel lagu xafiltamo oo lagu kaftamo un hadallada la iskaga turin oo wax kasta la yidhaahdo Een, in badan miyaad arag qof laleeyahay nu ninkaasi hadda marka een, maxaa ahaye een, uu ka hor joogo Waa qof caadi waa ah.
qof miskiin oo afkaawan wanaagsan ya laakiin facebooka wax allaali wuxuu qofka naarayo wuxuu wax soo qorayo dhaga hadalka yaruu wado aad yaabayso mararka qaar haddaad ka fel celiso wuxuu ka odhanaya arday meeshu waa facebook ee ma xaad ya caad oo kale moogta ama waa twitter ee ma si ayna ahayn meel wax laga soo qaadaba markaa een, muxuu ahaye soomaalidu waxyaalaha kale een, duwan ee yaab kale ayay qaar badan u haystaan imika waxaad sheegaysaa khudbadahoo kale sax dee qofku markuu khudbad yani haddaad shaarica ka jeediso sax iyo haddaad facebook dhex mariso waa sida Sax.
adigii uun de Sax.
waxba iskama bedeli waa run weeyaan laakiin qofna intuu maanta baaldii dambasa soo qaato Sax.
khayryada intuu istaago Ah, isma marinayo ma qaylinayo sax
laakiin youtubeka markuu tago Ah, waa caadi ah, uu kugu samayn karaa ha.
Ha.
Ah, waayo labadii dhinac waa isku mid weliba kanaa ka awniyaas badan oo khayryada dadaad joogto waxaa ku arkaya inta markaa khayryada Intaa maraysid- nasiibka aad leedahay maalinta.
laakiin kan waxaa ku arkaya adduunyada adduunyada aan dhalan ciyaalkaad awowga u tahay ayaa dee fidogan uu arki kara oo kasoo warbixi kara Ah.
moogta ya Waa run.
marka een, qalad fahanka noocaasi een, runtii weyn muxuu- wuu jiraa weliba soomaalida inuu ku yara badan yahay aad moodo Een, muxuu ahaaye waxaa kaloo jira dee dadkii oo isku wada furmay de ya mar dhaweyba baad ka dhawaajinaysay in dadku kale ay dee kala een, muxuu ahaye xidhnaan lahayeen hayo Jireen, dee ah, waxaa jiray dee golayaal kala duwan sax haye odayaashoo kale sax, tusaale ahaan sax dee meel bay lahaayeen Sax.
ay galabtii ku Ay shaaheeyaan ku- ama oo barqadii- gaara dee, oo u sax.
gaaro dee Haye.
cidi dee sheekada kuma idirsan Sax.
jirta habluhu dee meel gaaray su- si gaaray u sheekaysan jirta sax dhallinyartu meel gaaray ku kulmi waa run jirta weeyaan imika maca waxa xataa xeerarkii bulshada ee sodog iyo sodohdii iyo gacal iyo xigaalkii wixii iyo dhan ayaa isku qasma ayaa meel keliya wada jooga deedna waxaad arkaysaa oday weyn oo lixdan jira oo dee aqoontiisa iyo khibradiisa dee Sax.
geedka markuu joogo cajiib ahaa sax oo ilmo yaroo sagaal jir ama saddex toban jir eryanayo Ah, waa run weeyaan aad buu uu dhacdaa ka- uu ka like iyo qosolba badan yihi badan yahay ha.
oo laleeyahay qac buu ka siiyey odayga Ah, daa saddexdiis dumajir faras u saaran yahay oo laakiin aad aanad garanayn aad suuqa Ya.
haddaad ka soo warbahdaana ama nolosha waxaan ka aaminsanahay nabad looga yar aduu rabo Xagga kusoo sare ku qortay ah ay oo filosofra inaan kala dhamaanayn oo isla googo-aysaan Ah.
marka een, waxaa muhiim ah inaad inaad horta intaanad ka doodin ya aad garanayso qofkaad la hadlaysa waayo miyaad qofkan taqaanaa ma verified ba ma qofaas taqaanaanba ila qof kasta isku si ulama hadashite ya Ah.
asxaabtaada si baad ula hadashaa dadka kaa waaweyn si baad ula hadashaa dadka idaan isgaranayn si baad ula hadashaa marka in layska hubiyo kale Qaar la waxaa eego jira.
qofka la hadlayso qaar maani Sax, jirin kuwan jalaya oo dadka isaga dhigay inaad istaqaanaan sax oo kuu soo qoraya marka kof- kaftan yaroo dhabarjaba iyo iyo hadal yaroo oo aad dadku moodayaan inaad aad saaxiib u tihiin laakiin isagoo ku yara kul doonayn inuu kula kaftamo Ah.
haddana si yaroo kale oo foosha kula qof aanad kaftamayo weligaa la aragba waxaa- waxaanad waxaan ku qaban kugu oranaya
yaa kugu odhan karaa ah, markaa waa li weeyaan qof la meeshan gareeyay waa qof gaar loogu yeedhay de waana gaar kula yar baxay moogta Ah.
yaa ay sagaal soo hoos galay oona iyagu magacadooda ku jirin oo su-aashii ka boobayaba eh, lagu yidhi kaftan laba isla garanayso mid saddexaad kula dhex boodayo Eh, muxuu ahay wada yaabaysaa qisooyinka kale.
kala yaabka ka dhacay waxaa ka mid ah Ah.
Een, qof ajaanib oo kale imika dadka aniga een, muxuu ahay, facebookigii hore waa- waan iska xidhay ku kala haystaa waxaan aad iskaga ilaaliyaa in dadka ajaanibkan isnaqaanaan facebook friends ku noqono maalintaad saa ugu darsato waxaa ku darsanaya boqolaal qof oo soomaali ah oo aan garanayn adiguna markay arkeen friend of friend tay xusuunaya malaha waa qof aan garanaysa adiga liftaad ma garanaysid wuxuu doonu u qorayaa oo la iskaga wada darsanayaa
shacbaad kusoo hagaysa markaa sheeko beriga ku dhacdo kale aad oo la yaab hayd boqolaal qof baa ku darsaday moogta Ay, markaasaan markii dambe waxay noqotay inay dhahdo qof dad allaaliya waxaan ka garanaya Ah.
anu dadkan Wad ma isbarxaya.
jiro ha in muxuu haye ha in aqbale waxba yaab la dee qof aanad garanaynbaba inaad dee iskaga darsatay moogta ya qof aan celebrity ahayn oonad is- dee in kala socon dee aad taageerto kale ku darso laakiin qof yaroo iska caadiyo laakiin idaan is garanayn un dee ya waa qof ah, dee banaanka joogood ku tiraada maskala kaa jooga ama kula saaxiiba oo yara adagtay dee ya marka inaanu dadka ka lumin in realityga fahankaasi ka lumine waxaan stiil qof u yahay dee eh, sida qofka suuqa jooga aad ula macaamisho ya inaad ula macaamisho qofka kale facebook jira suuqa jooga waa tira sax baraha bulshadu ama facebook keliya kasoo qaad waa sab- tabtaa suuqaad sheegtay waa magaalo waa magaalo weyn ha deedna ka waran adigoo imika intaad banaanka u baxda Ah.
lugeeya sax kolba makhaayad ku baydha Ah.
afar sheekaysanaya Ah.
midna caaya waar mid dacaayadaya yaro gujiya ka dhaqaaqa mid sawir la gala sax midba wax ku idhaahda Ah.
soo nin waala laguma qorayo nin walba lagu qoray maxaa caadi ka dhigay marka halkan la joogo niyo dhibaatooyin badan baa jiro horta waxaa jirta dhibaatooyinka in muxuu ahaye social media aadka looga dayrayo ismaaciilow in muxuu ahaye mid la yidhaahdo social media disorder ya Eh, waxaa kugu dhacaya disorder caadiya waxa waxa weeye waa welaf aad ku welfayso in muxuu ahaye inaad mar kasta attention hesho ood ku dhex jirto muxuu ahaye in facebookii amaba twitterkii amaba snapkii iyo iyo tiktokii waxaasoo dhan in lagu arko ayaad ayaad ayaad- ayaad welaf ayaad ku qaadaysaa Een, waxaad ka helaysaa maxaa la yidhaahdaa een, markaad dadka la xidhiidho connection baad ka helaysaa oo dad baa waxa laga yaabaa ama like kuu saaraya ama love kuu saaraya dad bay isku kala xidhaysaa Ee, sidoo kale attention baad ka helaysaa ya oo waxaa tira lagu arkayaa waana laba baahiyadoo bini'aadanka sidooda ugu abuuran laakiin marka dee ee, muxuu ahaye ay social media dhex joogaan cawaaqib xun kuu keeni karo waxaa laga yaabaa inaad wakti badan geliso waktigaa aad gelinaysaa inay farageliso noloshaadii caadiga ahayd ee daily life-ka ahayd ya markaa xanuunkaasay keensantaa ee smd la yidhaahdo wuxuu yeelan karaa xanu dhibaato maskaxeed iyo tush jireedba ya waa anxiety buu kugu abuuri karaa oo ah xasilooni darri iyo cabsi xaddaaf oo gudaha kaaga furan depression buu kugu abuuri karaa oo welwel khayrilcaadiga iyo walbahaar ah wuxuu kugu abuuri karaa muxuu ahaye jadwalkaaga hurdada ya oo khalkhala wuxuu kugu abuuri karaa xidhiidhadii aad dadka kala- la lahayd oo muxuu ahaye burbura qanaacadii noloshaad ku qanacsanayd ya oo oo- oo- oo tayadeedii ay aad u xumaato ama ay hoos u dhacdo waxaana kugu bilaamaysa bahulyoob fara badan ood u bahulyoobayso in lagu arko marka haddaba lagu arkana intii ku aragtay in ka badan inay kusii aragto ayaad doonaysaa inaad muuqataa doonaysaa in muxuu ahaye waa sababta keenta maad arag in muxuu ahaye inuu qof intuu soo galo noloshiisa privatka xitaa ka sheekeeyo si uu ugu soo jiito dad badan inay arkaan ya oo shalay wixii yaabka lahaayuu jiri berri si uu dadka fara badan oo kale u helo wax kasii yaab badan oo kasii cajiibsan oo kasii waalan uu yidhaahdo ilaa dadka qaar ay la gaadhay inay sariirtooda ka sheekeeyaan inay lamaanayaashooda hore ka sheekeeyaan inay waalidiintood ka sheekeeyaan inay macalimiinta yadaa waxaa nagu samayn jirtay ka sheekeeyaan oo laga yaabo xi- een, hadday jirto qofku inuu dee dhakhtar u tago u sheego ama markaa dhibaatadaa jirtay cid wax ka qaban karsa u sheego laakiin qof sideed lixdan jir ah konton jir ah afartan jir ah aan weligii ribood garayn een, imika inaanu muxuu ahaye dee uu relief gareeyo culays ah waxay uga badan tahay in uu in muxuu ahaye ku helo in muxuu ahaye fanis iyo dad jeclaado eega Een, miyaanad sidoo kale arag in muxuu ahaye een, tusaale ahaan video maad aragtay qof soo dhigaya muuqaal buu rabaa inuu dad tuso cajiib ah muuqaalkii waxa ku filan inuu isagu soo dhigo oo idhaahdo videogan eega isagiiba iska soo dhex duubaya ha kuwa Ha.
xagga yare sareysa soo video dhig buu isu duubayaa isagu ma hadlayo waan arka
kulma yar leeyahay juuq ma laha fiidogaa wuxuu ka dhex qabanaya ma garanaysa waa waa muuqasho waa qofku wuxuu u boholyoobayaa inuu muuqday moogta Een, waxaa kaloo ka mid ah inaad muxuu ahaye een, miyaanad qodo meel jooga qofka o dhan intaad kelmad yar tidhi allah anigo kelmadaas wallaahi waxay ku macaanid inaan facebook qoree isii wa- wa- wax shaxaad wuxuu qo- waay dad badan baa meel u fadhiya de oo u muuqday oo xil ka sugaya oo inuu xidhada rabay moogta ya markaa uu soo shaxaadaya qofka waxa laga yaaba waxaan u fahmin uu qof ka soo xaday ama gabay uu meel ka soo goostay ama qoraal uu soo eh, qaatay oonu isagu lahayn inuu soo dhigo adiguna waxa laga yaaba meel kale aad kaga soo jira internetka oo aan ogeyn inaad wixii ama aad aragto ama aad naqdido ama aad ka hesho asraa su-aale ka weydii qofkana wax allaaliya wax uga bilaabinba ma jiro wanaxad hooyadii dee ceeb tahay wanaxad hooyadii ceeb tahayd Marka la joogo.
Ah, haba xadaadu rabe mana fahansanan waxaan weydiisay marka ragga xariifinta oo kale waxay kusoo qorayaan adkaatay adkaatay oo kale moogtay marka su-aashii kaagama jawaabi karaa waay ma garanayaan ya iyo hayaay dooliga iyo adkaatay adkaatay iyo een, maxaa- maxaa- wixii baad fahansan tahay iyo haddaad aragto waa la isfahmayey ma- waa la isfahmay iyo waa qof ka warwareegaya toobigan uu qoray inuu had- dee su-aalahan la xidhiidha uu kuu qoray moogtay Ah, marka layaab badan baa maxay leedahay Een, waxaa kaloo jirta maxay fear of missing out oo iyana xanuun kale oo ah in dadkiiba kaa tegayn aad dareemayso in lagaa tegay in lagaa badiyey iminka tusaale ahaan goormuu qofku soo dhigaa sawir Een, muxuu ahaye ama video snapka soo dhigaa ama sawir facebook soo dhigaa wuxuu soo dhigaa markuu meel qurux badan oo isleeyahay way u qalantaa in dadka loo baahiyo u tago maalin la casuumo tegey maruu aroos tegey maruu labis fiican xidhnaa maruu meel qurux badan tegey qof isagoo meel xun joogay soo sawira ma jiro kabacdi ma arkaysa asxaabtaada iyo qurux badanu waxaa laga yaabaa inaad u qaadato inay noloshooduna saa wada qurux badan tahay waa haddaba ma wada qurux badna noloshoodu meelaf badanoo falxun bay leedahay laakiin inta keliya muuqataa waa inta quruxda badan mogta waxaad tidhahdaa saasoo dhan bay noloshaada u qurux badan tahay adiguna waa adigana is arkaya de inay noloshaada wada qurux badnayn markaad ilowdayn qof kastaba noloshiisa in quruxiyo inaan qurux badna leedaho in lagaa tegey oo Waxaa- kale aad u qaadato wax la inta badan la dhahdaa mar- waxa- wuxuu qofku isbarbar dhigaa qofkanuu daawanayo ee wakhtigan uu soo sawiray quruxda badan waa highlightkiisii baa la dhahdaa qofkana markanuu soo dhigay marka ugu fiicnaade adiguna waxaad daawanaysaa adigoo guriga joogo ama Ah.
macawis yar iska xidhan ama shoorta xidhan oo ama magaranaysa aanay kaa qasnayn oo dee yara dulaysan oo dee Ah.
gurigaaga joogata sax waxaad markaa isbarbar dhigaa baa la dhahdaa qofku backstage lifekiisii Ah, noloshan aad iyo- guriga iyo- joogto.
iyo qofkan iyo qofkan highlightkiisi mamudkiisi ayaad barbardhigaysa deedna waxaad moodaysaa haddii aanu dee garaadkaaga kugu filnayn runtii marka psychologically maskax ahaan saamayn bay ku yeelataa qofka kadib qofka caday gelisaaba xanaaq bay gelisaa madadoo wax soo qoray adag qof aydaan aad bay isu garanayno komad yaroo raaxada kaa qaadaysa kuu dhiibaya uu xanaaqsan yahay qofkan oo wax allaali waxaad ku samaysaa inay Ma jiraan.
jirin Ya. waxaa kaloo iyana waali ah oo ka dhex dhaliya dadka mushkilad waxa asalkaba kala duwan marka wax la qorayo Waa- maaha in- maxaa yeelay, in applicationada fideoyada ah ee sida tiktok iyo snapka Eh, laakiin kuwa qoraalka ah Ah.
marka wax la qorayo sida wax loo qoro iyo marka la hadlayo sida loo hadlo marka anu kula hadlayan ka hor fadhiyo dareenkayga baa ku muuqda ya horantan kula su-aasha iga daa inaan dhowla cadaynayaad la ku darsanaysaa inayna bilaayina dhexwelimaad ku darsanaysaa inayna wada fadhinayo sheegisinaad ku darsanaysaa kontogas dhante ayay ku dhex jirtaa markan see kuu soo qoro intaasoo keliya dareen ma wadato ya markaa dad baad arkaysaa wax yarood qortay si kakan markiiba uga jawaabaya markaa taasoo kale dawadeed waxay noqonaysaa inaad isku daydo dareenkii eraya inaad ku qabato sidaad u odhan lahayd aanad u qorin muxuu ahaye si yaroo kale oo ka fiirsilade aad u qorto sida dhiban maalinarkiiba Haye.
la isbarbar dhigo sax dadka xidhiirka ka dhexeeyo Sax.
rag iyo dumarka sax marka ay text ku wada hadlayaan Haye.
iyo marka kale sax marka waxaa la sheegay in qalad faham badan yimaado Sax.
percentagekii baan xasuusnayna sax majoritiga Haye.
inta badan Ah.
isqalad fahamninu yimaado marka qoraalka qoraalkay loo- exactly waayo dareen ma wadato dareenkii baa ka maqan dambe alaab maad soo qaadi bay usoo Sax.
qoraysaa tusaale ahaan Haye.
waxa laga yaabaa inuu isaguna si u fahmo isaguna uu idhaahdo bal hadhow baan soo maray Ah.
isagoo caadi ay ka tahay sax maxaad hadhow soo maray iminka wadoon eg ila wax waa qoraale ah ay dareenkii oo dhan baa ka Dareenkii oo dhan baa ka maqan. Dareenka- maqan. Marka- body language waa ka maqan oo dee warkeena inta badan in- inta erayadu sheegaan in ka badan ama u dhiganta sheega codka Yeah.
laftiisa waxaad dareemaysaa see loo codka yidhi se loo toonka yidhi.
daa Ah, ah, laakiin markan waa xarfo keliya Isma madara bedelayaan.
gaaladu isku xanaaqsan yihiin ay leeyihiin waxaa tidhi maaha waad saad u tidhi Ah.
markaa sida loo yidhi lafteedu Ah, in waxbay keentaa Waar.
adiga ismaaciil waan dee in lacag waan umada wareysanaysaa Ay.
adigan dib ku wareyste Ay.
wixii kugu la yaabka badnaa ee facebookkaas waran muxuu ahaa niyo anigu facebooka waxaa ku uri aad baan uga howl badnaa beri sax Eh, dadkuna maxay malaha intaan isku cusbayn bay Sax.
ilaa imika way jiraan laakiin waan Sax.
danayn baan umaynaya laakiin beri waxaa jirtay aan mar walba mushkilada geli jiray sax oo waxaan ahaa xaqudirar baan ahaa baan is-
Waa xaqudirarka yar faahfaahay maxaad uga jeedaa xaqudirar
iminka waxaa soo baxay sax een, qofku inuu qadiyad wal oo taagan sax wax uu ka is yidhaahdo idhaahdo uunaya waaba lagu sugayaaye wax ka dhee hawlku taalla waaba howlkuu taalba kama Sax.
gam ayaba sax marka waa xilli waa stage Ay, sax dadku maraan sax waayo anu waan soo arkay sax waan waan waa runtaa fiican sax waan waan waan u- ku dhaqmi jiray saa Sax.
waxaa soo jiray waa adaa lagu sugaya fikirkaagii baa la sugaya cid allaale ciddan iga lehina bay jireen ma garanaysa waxaa la yidhahda berigan mufakarka ahaye oo berigan xaqdarka ahaye berigan xaqdarka weeyaan moogtahay marka waxaan dareensanaa in ay khasab tahay mawduucii soo kordhaba Sax, eh.
china iyo haddii taiwan inaad wax ka istii tidhaahdo waanaan intayda ka edhax sax weliba la isugayo kama gamayo sax
iminkana waa sidii oo kale dad noocaasaa jira sax marka berigaas oo kale dee dee bini aadamku isku wada fikir ma aha Sax.
qaar dar ilaahay kuula coloobayay baa jira hadalkaagan Sax.
badan qaar fikir ahaan dadkeenu ma bisla Sax, inay fikir sax.
kala naqdiyaan Waa ruuyan.
shakhsiyadda la naqdiyaa sax adigaaga kugu gefaya baa jira sax ta kale wixii cayda iyo gefka la odhan jiray intuu imka qofka halkaa wadada maraya Sax.
intuu kuu soo istaago intuu afka kaa gujiyo kuma Sax.
odhanayaan neeclaatay moogta waa ruuye
facebook waxaad wuu ku moodaa odhanaya in facebook wixii uu mubaax yahay Ah.
makhaayada kan hadduu fadhiyo gawda ka saartana Ah.
cidid kale qabanaysaa ma Ah.
jirto marka wixii markaa qof dad badan oo noocaas oo kugu gefaya Ah.
marka anigu waan soo dhammaystay sax Ya, ima dhibaan imana diiriyaan iminka No, sax laakiin saas waan usoo jabay Ah.
bil- bilowgii sax Een, dee in badan baad soo isticmaalaysa waxyaabii adiga kugu la yaabka badnaa maxay Ya, ahayd?
wallaahi wata boqol yaabaad arkaysa aniga boqol yaabaad arkaysa iminka xasuus laakiin horta waxyaalihii aan qosla marka iminka dib u xasuustay aniga ku dhacay waxaa ka mid ahaa beri baa qolo websayda waxay soo qortay een, gabayaan sameeyey Aye, markaasaa nin kalaa wuxuu ku soo hoos qoray gabay kii u eeg aye.
qoladiibaa waxay qortay gabaygan waxa laga xaday Hmm, gabayga cabdilaahi aye.
dad badan baa kumadgareyo yidhi een, muxuu ahaye qaarna yidhahdeen war noo laga xaday qaarna lagama xadin Mhm.
kuwii lahaa lagama xadin ayuu yimid yidhi muxuu garanayaa kaa yaray Een, asigaaba xadayee adu waxayn kaas Aye.
waxaan dul fadhiya markaa kombyutar nin abtiyahi leeyaho waxaan moodayaa anaa f- ku jira facebook laakiin accountkiisa inuu ku jiraan moodaya waxaan is idhi kiisan uga jawaabo ka gabadgaray waxaan ku qoray abwaanku waa abwaanada ugu culus wadanka horta shoo magacay waxaan qoray adugu ninkii baan iska difaacay moogta Ay.
anoo ninkii kale iska dhigaya Ay.
midun baa igu soo qoray abwaan akoonadii baa iskaga qaldamay waa kaagii caadiga ah, naxdin weyna degdeg baan wada wixiiba ku masaxay
Een, cabdillahi maxaad is leedahay tobanka sane soo socda sidee bay soomaalidu la qabsan doontaa baraha bulshada amaba halkiibaad saadaalinaysa inay gaari doonaan wallahi ni su-aal adag Eh, waa su-aal adag dee qof muxuu ahaye eh, su-aal lagu degdegi karo degdeg looga jawaabi karo maaha Eh, ama soomaalida la qabsan eh, social media ama social media soomaalida qabsano dee waxaynu intan baabanaynu eh, Ah.
la wada wareegayo dad akoontada iskaga wada jawaaba onlineka ayay noqon doonaa ilaahay khayr ka dhigo adduunka kale waxaad moodaa eh, inay dadku qofka kale dareenkiisa ilaalinayaan ilbaxnimo oo dhan waxay kusoo ururtay ilbaxnimo markii aqoon kasta la yeeshay markii adduunyada in la islaayaa laga soo bilaabay in la is adoonsadaa ku xigtay in la isgumaystaa ku xigtay in la isweeraraa ku xigtay in la iscabidiyaa ku xigtay inuu qof xukunka qasab ku haystaa ku xigtay waar dhan kasta markii loo waday waxa la dhaafin waayey ilbaxnimo oo dhan inay tahay in laisku naxariisto ilbaxnimo oo dhan inay tahay inaad qofka kale dareenkiisa ilaaliso waa sida keliyaad adiguna ku ilaashanaan karayso marka een, innaguna waxaad moodaa de waxyaala badan baa sababaya duruufaynu ku noolnahay gaajo een, maxaa yeeye fakhriga ayaa dadka adkayo qalbigooda adkaya dagaaladaa ka mid a qaxoontigaa ka mid a dowladnimada itaalka daran baa ka mid a kun- way jiraan boqolaal duruufood laakiin waxaasoo dhan islaamnimadu ay noo qoyso aynu islaamnimana waa waa naxariis ilbaxnimana waxay kusoo ururtay in laysku naxariisto marka inaanad qofka ceebtiisa sheegin inaanad duqsi noqon duqsigaa kusoo urura halka qofka nabarku ka yaala de qof qurunka eegta aanad noqon qof dhaliisha eegta aanad noqon adduunyada qof aan ceeb lahayn ma jiro qof kastaba ceeb buu leeyahy anuu ceeb baan leeyahy aduu ceeb baan leeyahy qof aan ceeb lahayn ma jiro haddii kale maynaan ahaanin bili aadan maynaan ahaanin ama xayawaan baynu noqon lahayd ama malaa'ika marka ha noqon qof ceebta qofka kale uun ay kusoo ji- jiita dadka u naxariiso si fiican ula hadal si wanaagsan ula macaamil saasuu ilaahay nagu jeclaanayaa adna saas qof fiican ku noqonsa umadsanta aad baad mahadsantay cabdillahi ayaa aad umadsanta Ee, waanu u ducaynaynaa Insha Allah.
Ee, bulshadu inay isjeclaato Insha Allah.
Uusan isaga soo dhawaato Ee, bal weyna eegi doonaa waqti ahaana dee tobanka sane soo socda haddii ilaahayna daayo Sax, inaguna Siday- dadaalinaa.
siday noqoto inaguna waan la dadaalinaa insha allah Een, adiguna waad ku mahadsan tahay caawa inaad halkan aan ku wada sheekeysano barnaamijkeenana Sax.
imtixaanaa buu noqon Insha doonaayo Allah, insha aynu Allah.
kolba mawduuc Aynu ku faallayno.
kaga sheekeysana insha Aye, allah aad baad mahadsantahay.
mahadsan tahay idinkuna aad iyo aad ba u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu